goodness. My name is Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobada bisha abriil sannadka ka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada gobolka mudug oo wada wacyigelin xagga nabadda ah sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo cabduqaadir ah dadaalada dadka rayidka ah looga soo saarayo aagga dhulka hoostiisa ee warshadda birta samaysa ayaa sabtida maanta ka socda iyadoo dagaalyahanada ukrein ay sameynayaan is-hortaagoodii u dambeeyey oo ay ku difaacayaan maribool oo ah halka ay warshadda birta ku taalo si ay uga hortagaan in moscow ay gacanta u gasho magaalada dekedda leh ee muhiimka ah darsano dad ah ayaa jimcadii laga soo saaray dhulka warshadda ka hooseeya kuwaasoo lagu wareejiyey wakiilo ka socda qaramada midoobay hay-adda laanqeyrta cas sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan ruushka iyo ukrein milatariga ruushka ayaa sheegay in konton ruux oo lasoo badbaadiyey ay koob iyo toban ka mida caruur ahaayeen mas-uuliyiinta ruushka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrein erena vershug ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadiyey shacabka go-doonsan ay sii socon doonto ilaa dhammaadka usbuucan barakacayaashii u dambeeyey ayaa ku biiraya ku dhowaad shan boqol ruux iyo dad kale oo rayid ah kuwaasoo laga soo saaray godadkii ay gabaadka ka dhiganayeen maalmihii lasoo dhaafay oo xaalad adag oo dagaal ay ku haysatay qaramada midoobey ayaa sheegtay in qaaradda afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka ruushka ee ukrein taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu aada u qaaliyoobo dagaalka ukrein ka socda iyo cunuqabataynta ay reer galbeedka kusoo rogeen moscow ayaa caqabad ku noqday alaabadii isugu jiray raashiinka shidaalka bacriminta iyo badeecadaha kale taasoo sii xumeynaysa dhibaatada afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada covid sagaal iyo toban raymond galbin oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda qaramada midoobey ee horumarinta u n d b ee afrika ayaa sheegay in dhibaatadan ay in dhibaatadan ay tahay mid aan horey loo arag isagoo intaa ku daray inay arkayaan hoos u dhaca kobca dhaqaalaha ee qaaradda golbin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada badan ku keenay sicir bararka ay yihiin south africa zimbabwe iyo siraleon wadamo badan oo afrika ah ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta ruushka iyo ukrein oo ah labada dal oo sida weyn usoo saara qamadiga galleyda iyo gabaldayaha saliidda laga sameeyo siddeetan boqolkiiba qamadiga ay dhoofsadaan dalalka afrika ayaa uga yimaadaa dalalka ruushka iyo ukrein dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dahur wanaagsan mar kale dhagaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa qaybo ka mid a gobolka mudug dhowaan waxaa ka da-ay roobabkii guga ahaa kuwa oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen roobabka guga marka ay da-aan waxaa dadka reer guuraaga ah mararka qaar ka dhex curta colaad taa oo ku salaysan daaqa iyo biyaha maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland qaybaha dhallinyarada gobolka mudug ayaa dhowaan safar ku tegay deegaanada dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug iyaga oo dadka ku dhaqan deegaanadaasi u sameynaya wacyigelin si loo xoojiya nabadda haddaba toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhallinyarada iyo maamulada degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug ay ku leeyihiin sidii loo xasilin lahaa dadka ku dhaqan waqooyi bari ee gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmaan igala qaybgeli doonaa cabdi macalin maxamuud oo ka mid a dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug iyo agaasimaha waaxda warfaafinta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee dhanka galmudug siraaji yuusuf sugaal dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormaro cabdi macalin maxamuud cabdi kusoo dhawow v o a marka xigta bal deegaanadii aad tagteen muhiimadda safarkiina iyo wixii halkaas aad kala soo kulanteen
aada maadsan tahay cabdiwaaxid adiga idaacadda waxaa weeyaan voice of america ama v o a waxaan leenahay waa mahadsantihiin shaqada deegaanka u haysaan oo ay ka mid tahay arrimaha bulshada ugu horeyso run ahaantii safarkana wuxuu daarnaa waxaa weeyaan maadaama ay roobab guga orteen weerweerna uu yahay roobka inta badan is soo raacan ayaa deegaanadaas waxaa ka daayay roobka guga ka ortay qaybo ka mid a oo waxaa weeyaan aan waqooyiga gaalkacyo ama waqooyi bari gaalkacyo eriyada mataqaanaa godod eriyadaasoo dee dadka degan oo walaalaha ahay dhowr jeer isku dhacyo ay ka yimaadeen laakiin welihii dambe deganaa ay nabad ahayd sababta ubaxna marka waxay ahayd marka meesha roobka ka da-ayo meesha ciisu iskugu tageen reer miyigii inaanu arrintii ka wacyigelinno inaan dee dadku wada daaqaan dad waa hela yihiin walaal yihiin laga wada faa'iidaysto raxmadda ilaahay keenay safarkan wuxuu daarnaa arrimahaas waxaa weeyaan dadkaas mataqaanaa sidii qoshe lagu samayn lahaa ayna uga faaidaysan lahaayeen
aad baad umaadsantaha cabdimacalin siraaji yuusuf sugaal agaasimaha waaxda warfaafinta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo dhanka galmudug muhiimadda maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ay halkaa u tageen waxa ay ahayd iyo bal wixii aad kala soo kulanteen
waayahay cabdi waaxid aad ba umahadsan tahay adiga sidoo kale dhegeystayaasha idaacadda v o a haddaan warbixin kaa siino socdaalkii aan ku tagnay qaybo ka mid ah waqooyi bari gobolka mudug halkaas oo ay ka da-een roobabka guga waxa uu ahaa mid daaranaa sidii wacyigelin lagu soo sameyn lahaa dadka xoolodhaqatada ah ee walaalaha wadadega waqooyi bari gobolka mudug waxaan ku guulaysanay inaan dhowr iyo toban tuulo inay si wadajira u tagaan mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo sidoo kale dhalinyarada iyo ururka haweenka oo runtii door weyn ka qaatay arrimaha wacyigelinta ee la doonayo in loo sameeyo dadka xoolodhaqatada ahi waxaan inta badan xoogga la saaray sidii dadku reer guraaga ay u noqon lahaayeen dad walaalaah oo ka faa'iidaysta roobabka guga ee runtii biyo dhigay qaybo ka mid ah deegaanada gobolka inta badan waxaa la socotay in marka uu roob do-o in gobolka inta badan ay ka curan jireen colaado salka ku haya aanan qabeen maamuladu waxay focuska ama diiradda ay saareen in hal rasmi ahi walaalnimo iyo sidoo kale wadajir in dadka xoolodhaqatada ahi ay ku wada sugnaadaan kuwa wada dhaqmaan kana faa'iidaystaan nimcada ilaahay uu siiye dadka deegaanka aad baa maasanta cabdimacalin inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladda deegaanadaasi ay xasiloonayd haddana dadaal badan oo qaybaha dhallinyarada oo kaashanaya maamulada gobolka ka arrimiya ee galmudug iyo puntland deegaanadaasi ay ku sameeyeen dadka wacyigelin si dadku ay u wada deganaan lahaayeen daaqi iyo biyahana looga faaidaysan lahaa hadda roobabkii gugahaabaa qaybo ka mida deegaanka ka curtay mar socod ah ma isleedahay dadkaa waa ku filan yahay oo hal mar aad u tagteen mise waxaa jira in marar kale muhiim ay tahay in lagu laabto
run ahaantii waxaa weeyaan kuma filna mar iyo laba iyo saddex midna ujeedka u badanna wuxuu ahaa in meeshaasi joogto ay u tagaan maamulada iyo dhallinyarada runaantii waxa lagu farxaana soo aragnay dadka deegaanka oo daaqaya oo xoolihii isku dhex jiraan oo waxa weye xoolaha laisku celinayo walow ay mataqaana ay aada u dhammaystirmin haddana waxaan soo aragnay faalo badan oo qurux badan waxaa lagu qorshaysan yahay in lagu laabto mar kale oo dhallinyarada iyo maamulada ay ku laabtaan si guddiyo iyo lagu sameeya deegaanadaas ay laftiga kasii shaqeeyaan in dadku maaragtay ay ka faa'idaystaan naqaas waxaana ka rajaynaynaa raxmadda ilaahay inay soo badato dadkuna waxa weeye meel walba ay degaan iyo bir walba ay degaan oo ay dhammaato arrintan halka meel la wada degay wax walba halka imaa kale dad wax garataa mar walba ay dhici kartaa laakiin waxaan ku dilaalaynaa annaga ana wacyigelinteenna mar walba u joogteynayna waxay tahay dadkaas walaalaha ahi in waxyaalihii lagu jiri jiray wax lamid a ay soo laaban wayna dhacday alxamdulilah bilow fiicana muuqda mar iyo laba mar saddex noqon mayso waan tegi doonaa cabdi waxaad goobjoog u ahayd waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada gaalkacyo muddo badanaad goobjoog u ahayd deegaanada oo colaad iyo dhibaato badan ay ka taagan tahay saansaanta hadda ku muuqata muddooyinkii ugu dambeeyey nabadda dadka wada deganaanshahooda ma is leedahay weli waxbaa dhiman
run ahaantii boqolkiiba siddeetan waxaan leehi karnaa arrintu sidii hore maahan labaatanka dhimanna waxaa weeye dhab heshaysiin baa la geli doonaa haddiiba heshisiin ayaa waxay ahayd wixii la waday sanadihii dambe laakiin dhab heshisiintii baa dhiman ayadana way imaan doontaa hadda waxaa dhacaysa in maanta xoolihii dhaca la kala celinayo qofkii mataqaanaa qof wax gaarsiiya lasoo qabanayo waxaa dhiman kaliya in qofkii maanta dembilaha wax geysta in sharciga la hor istaajiyo ayadana way imaan doontaa ifaalo fiicanaana muuqda gobolkan wax ku naalloonaya nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal ayadana wax lagu faa'iidi karaa ayadana wax lagu gaari karaa bulshadana waxay garatay dadka deegaankuna garteen in nabad wax ka fiican aan la arkin aad baad mahadsan tahay siraaji muxuu yahay doorka maamulada gobolka ka arrimiya gaar ahaan marka ay noqoto haddii dadku ay wada degaan qorshayaasha u degsan maamulada degmada gobolka maxay tahay waayahay mar kale cabdi waxayd aad baa umahadsan tahay qorshayaashu maamulada degmada gaalkacyo iyo kan gobolkaba runtii u dejiyeen dadka xool dhaqatada ahi waa mid aada u ballaaran runtii waxaa lagu guulaystay in waxyaabaha sababi jiray colaadaha in dadku ay dhex maraan in la sameeyo kahortag waxyaabaha la sameeyey waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale geel runtii labada dhinac kala galay oo dadku inta badan waa ogtahay oo waa isku laan jireen geeli waxaa loo sameeyey hadda ayaan dhawate waxaan xasuustaa in siddeetan halaad oo dhinacan reer galmudug ah in dhinacaas kale reer puntland ah in laga soo celiyey dhinacan kalena ay iyaguna ay geeyeen konton halaad oo dhinaca puntland lagu wareejiyey waxyaabaha runtii kaliftay waxaa weeye isku xirka maamulada haddiiusan maamulka jiri lahayn maanta ma ahaadeen mid isku filan dadka xoldhaqatada ay wax iswadaagsadaan waxaana runtii oo kale lagu guulaystay dadku si loo tusin walaalnimada iyo wada dhalashadu inay noqdaan kuwa labada dhinac daaqi kale si ammaan waxaa la xaqiijiyey ammaanka deegaanadaas oo runta inta badan colaaduhu ay noqdeen kuwa dalkan iyo deegaankan saameeyey waxaa xal buuxda oo runtii qorshayaasha maamulada u degsiyeen ka mid ahaa in marka hore la helo in la dhiso dadka xoolodhaqatada ah waxaa loo sameeyey guddiyo waxaa loo sameeyey amni waxaa loo sameeyey dad ka shaqeeya isdhexgalkooda waxaa xilligan hadda qorshaha bishan hadda may ka mid ah in la joogteen lagu sameeyo wacyigelintii dadka xoolodhaqatadahi gobolku aada u ballaaran yahay dadka xoolodhaqatada hadda waa labada dhinacba isu iskamid ah ay hadda xoolahoodii iyo iyaguba runtii yihiin dad isku dhexgalay aadbaad maadsantaha cabdi dhallinyarada degmada gaalkacyo qaybahooda kala duwan hadday noqon lahayd dhinaca puntland iyo dhinaciina galmudug ma iska kaashataan wacyigelinta dadkaas xoolo dhaqatada ah ee halkaa wada degan ee walaalaha ah aad iyo aad dhallinyarada hadda waa waa mid dhalinyarada degmada gaalkacyo lamada dhinac waa hal mid wax dhinac la ma jiraan gaalkacyo waa gaalkacyo waxaa weeyaan wayna dhacdaa mararka qaarkeed iyo sanadihii soo dhaafayba in dhallinyaradu ay markii magaalada ay nabad noqotay ay dadku waxa weeyaan ganacsiga isku furmay socodka isku furmay waxbarashada isku furantay dadkuna ay si isku mid ah u wada caweynayaan una faa'iidaysanayaan khayraadka magaalada in baadiyihii loo baxo oo wacyigelinta laga sameeyo iyadana si wada jira waa ogtahay inaan jeextin ka samaynay in laga sameeyey mataqaanaa waxa weeyaan godood eeriyadeeda in laga sameeyey deegaanada ku xeeran oo dhan sida deegaanada kaleo ayagana oo waxa weye galbeedka ayagana waa laga sameeyey waxaan rajeynaynaa sida magaaladu nabad u noqotay inay baadiyahana ay nabad uga noqoto dhallinyaradana markaas waxay u taagan yihiin dhinac walba ha joogeen in gobolkan nabadiisa ay sii raagto sanadii u dambeyn ay ku raaxaysanayeen dadku iskaashiga idinka dhexeeya dhallinyaradiina intee leegya
run ahaantii si volunteera ayay dhallinyaradu u shaqaysaa cid ay mataqaanaa ka caawiso ama hay-adan wax kale ma jirto ayadaa jeebkeega kala baxda ayagaa shidaalka iska bixiyaan ayagaa qarashka iska bixiyaan taasna waa mid ay u dhaarteen inay deegaankooda ay u nabadeeyaan dadkoodana ay u kala badbaadiyaan marka iskaashiga waxaa la dhihi karaa waa mid waxaa weyaan boqol kiiba boqol ah
aad baad mahadsantaha siraaji maamulada ma leeyihiin qorshe ku aadan qofka la tuumo inuu deegaanka colaad ka hurinayo gacan bira si loogu qaban lahaa hadday noqon lahayd dhinaca galmudug iyo haddii dhinaca puntland ba noqon lahayd waayahay cabdiwaxdow haddii aan qorshayaal amni la diyaaran lahayn ma suurtageli lahayn amniga iyo nabadda maanta lagu faanayo in ka hirgalaan deegaanada waqooyi bari gobolka midug waxaa lagu guulaystay in dadkii inta badan sababi jiray colaadaha ka dhaca deegaankaasi in maamulada si wadajir ah in loo soo arooriyo loo soo qabto waxaa maanta kalifay in la tago godod iyo gacma falay iyo ceer bardaale iyo meeshaan la afar waaqo waa dadkii runtii caqaradda iyo fidnada ka kicin jiray ayaa qorshayaashii amniga oo labada maamul ay diyaariyeen ayaa lagu dhaqaajiyey waxaa hadda runtii ay yihiin bulshadu kuwa walaalaha wada degan waxaana gacan bira laskaga qabtay kooxihii dabcan qaswadayaasha ah ee halkaasi coladaha ka horin jiray waxaa hadda xabsiyada ku jira dad laga soo qabtay ayagoo mataqaana geel dhacay ama dad dhibaateeyey ama runtii ama dad kale oo runtii siyaabooyin kala duwan wax u ba'iyey wax walba oo deegaankaas ka dhaca ama daqiiqad kasta maamulku waa ka warqabaa waana laga daba taga si wada jir ah ma waxaa jira ciidamo labada dhinac ka kooban oo howlgallo caynkaasa u qaabilsan maamulada gobolka ha ciidamo waxaa jira isku dhafa oo dowladda federaalka ay taakulayso oo gaalkacayna runtii amnigeeda kaalin weyn ka geystay xaggana runtii labada maalmoodba ay u diraan maadaama ay ciidamadu amniga galmudug iyo puntland si wada jira u shaqeeyaan ciidamadan isku dhafkaana hadda shalay geel runtii laga soo dhacay qaybo ka mid ah caabudwaq ayaa ciidamada runtii gacanta kusoo dhigan oo kooxihii geeliiba hadda si nabad ah ayay hadda ilaamaha amniga gacanta ugu hayaan waxay ka mid tahay gobolka waxaa laga ilaaliyey wax kastaoo runtii caqalad keeni jiray inkastoo hadda kooxihii xitaa argagixisada oo dalkan deegaankan runtii saameyn baan sanadeer soo dhaafa ku lahaa maanta laga xoreeyey ay yihiin dadku dad walaala wada jira oo runtii isku meel u socda ayaa qayb ka ahayd waxyaabaha runtii qorshayaasha maamuladu ay ku guulaysteen in la hirgeliyo aad baad mahadsantahay siraaji cabdi marka ay noqoto in deegaanadii la tago wacyigelin dhalinyaradu waxay u baahan tahay in gacan laga siiyo dadaaladaas ay dadka ku nabadeynayso yaad la kaashataan marka aad halkaas aadaysaan
runaantii sidaan hore kugu sheegaba dhallinyaradu ayagaa si iskooda isku xilqaama jeebkoodana waxaa waaye ka isticmaala shidaalka ay u baxayaan iyo waxaa waye meeshaas waxay ku tegi lahaayeen ayagaa iska bixiyaan dadka bulshada deegaankana ayay mararka wax kasoo noqdaan waxaa waye la kaashadaan si mataqaanaa ay uga caawiyaan wixii ka dhiman dhallinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhallinyarada boqolkiiba sideetan ayadaa isku tiirsan maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmadaba galmudug iyo puntland wax gacana oo ay idinka siiyaan ma jiraan
runaantii maamulada waa wadan shaqeynaa wada shaqeyn baa naga dhexaysa waxaa weeyaan waxaan uga baahnana dhalinyaradu inta badan way ka helaan
aad baad maasanta siraaji xiriirka dadka haddii la wanaajiyey maxay tahay tallaabooyinka maamulka hadda u qorshaysan marka ay noqoto dadkii wada deganaanshahoodii iyo nabadoodii waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah marka hore in si joogtaa loo wado wacyigelinta labo waxaa noo qorshaysan in dadkii deegaankaha loo sameeyo kulamo isdhexgala ah ama tababaro si nabadii iyo sidoo kale khilaafaadkii runtii dadkan dadka naafeeyey si meeshood laga saari lahaa ayaa qayb ka ah waxyaabaha runtii maamulka uu diyaarinayo oo ku guda jiro oo doonaya in la hirgeliyo inta uusan sanadkan dhammaan waxyaabaha kale oo runtii aan qorsheynan waxaa ka mid ah in dadkii xoolodhaqatada iyo dadka magaalada laftigoodii inaan u sameyno kulamo ayaguna aan isku barayno wacyigelin lagu sameynayo si bulshada u noqoto kuwa xagga iyo xagga markay joogaan ayagu si dhow waxa waxlaysan kara aad baad maadsantaha cad macalin dhallinyaraad tihiin aqoon-yahan ah magaaladii jooga muddana deegaanadaas tagaaya marka aad u kuurgashaan xaaladaha dadka deegaanka ama miyiga ee colaadahooda soo laablaabta ma yihiin kuwo wax laga qaban karo ama lasoo afjari karo
way yihiin wax wax laga qaban karo oo waana basiid haddii loo istaago waxa weeyaan waxyaalaha laga qaban karo weeyaan daraasaadka dhallinyaradu ay samaysay sanadii u dambeeyay waxaa ka mid ah dadkaas sababaha kaliya ay isku dhac u imaanayo ama conflictiga ka dhex dhalinayo inuu yahay biyari oo waxa weeye roobka daaha inta badan gobolka mudug iyo ceelasha meesha ku yar marka waxaan dhihi karnaa midda ugu horeysa ay dadkaas u baahan yihiin inay tahay biyaha in laga kaafiyo dadkaas haddii biyo helaan waxa weeyaan waxaan aaminsanahay inay qaar ka mid ah caqabadii yaraanayaan
haddii dadka deegaanku iskaashadaan ma is leedahay ceelal biyoodyo deegaanka waa laga hirgelin karaa
run ahaantii waxaa weeyaan dadku hadday iskaashadaan waxaan la samayn karin ma jirto haddaba bilow fiican ayaa muuqdo oo isku tashiya ayaa la wadaa in deegaanadaas ceelal laga sameeyo dadku qof walba gurigiisa siduu biyo uga helo ayna u dhicin mataqaanaa qof inuu deegaan kale oo u hayaamo oo biyo u raasho waxyaalaha soomaalida inta badan rimihi ku diriraan oo biyaha iyo xoolaha oo waxa weye maanta qof ilmihiisii iyo xoolihii ooman yihiin ceelkii ku aroorayaan ceelkana khilaafa ka imanaya biyoroogaas ama roob baa meel yar ka da-aya sababta keenta marka dadku inay ku dhacaan waa taas annaga in badan aan waxa weeye hay-adaha iyo dadka samafalayaasha aan ugu baaqnay in meelahaas wara ama ceelal waaweyn laga sameeyo si dadkaas u kala nabad galaan oo dadkaas mataqaanaa qof walba gurigiisa uu biyo uga helo
aad maad mahadsantihiin waxaan soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka madasha dhallinyarada si guud haddii aad u cabirtaan deegaanada wacyigelinta hadda heerka ay marayso iyo dadku sida wacyigooda uu yahay ee nabadda haddaan ku hormaro siraaji
wacyigelintu runtii hadda waa mid boqolkiiba boqol ah sababtoo ah waxaan si joogtaa loo wadaa wacyigelintan oo runtii soo bilaabatay sanadkii hore ee labada kun iyo koo iyo labaatankii waxaana hadda ay maraysaa meel aad iyo aad u wanaagsan waxaana runtii rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in aan dhammaystiri doonno inta yartaa hadda ka dhiman si wadajira qodobka kale aan kusoo khatimayo waxaa weeye waxaa maamuladu gobolku iyo degmadu ay sameeyeen in la helo ceelal waxaa lagu guulaystay in hadda dhowr ceel laga hirgeliyo waqooyi bari gobolka mudug si dadka xoolodhaqatada ahi ay u kaafiyaan ama ugu najixaan ceelashaasi maadaama inta badan colaadaha waxyaabaha sabiri jir ay ka mid ahaayeen biyayarada deegaanka ka jirta waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ku nool gobolka mudug in la iska kaashado la xoojiyo midnimada wadajirka iyo sidoo kale amniga gobolka
aada umaasan tahay cabdiwaaxid waxaa weeyaan waxaan is dhihi karnaa intaas meel fiican ay maraysaa waxaa weeyaan maantay reer mudug waxa weye isku tashiyo badan ay sameeyeen sanadihii u dambeeyey dadku waxa waxay garteen inay nabadooda ilaashadaan inay waxa weye wada noolaashuhu aydan ku jirto sida aan sheegnaa caqabadaha ugu badanna ay ahaayeen dadku inay biyaha iyo daaqa ay wax lamid a ku diridhaayeen bilahi alxamdu ayagana waxa waaye dadku wax badan ay garteen waxyaala badan waa laga gaaray waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu dadkaasi waxa weeyaan waxgaransiiyo nabadna ilaahay mataqaana noo siyaadiyo aan ku naaloonayno waxaan rajaynaynaa inaysan dhib idama nagu soo laabanin
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen agaasimaha waaxda wacyigelinta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo siraaji yuusuf sugaal iyo cabdi macalin maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay toddobaadkan marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya gaalkacyo intaynu mar kale dib ugu kulmi doonno waa aniga iyo cabdi iyo siraaji oo idin leh ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo nala socodsiinayey xubintii madasha dhallinyarada weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddana waa barnaamijka duhurnimo haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta qaaradda yurub ayaa maanta la ciyaarayaa haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamada ugu soo horeeya waxa ay dhex marayaan kooxaha branford iyo southampton chelseana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda wolverhampton wondres sidoo kale banley iyo astonvilla ayaa isku aadan crystal balas iyo watford dhammaan kulamadan ayaa isku waqti dhici doona waxaa sidoo kale jiri doona kulan adag oo u dhexeeya caawa kaasoo dhex maraya kooxaha liverpool iyo tottenham kooxda liverpool oo rajo ka leh ama kula tartamaysa horyaalka kooxda manchester city ayaana guushan ay muhiim u tahay liverpool ayaa garoonkeeda anfield ku martigelinaysa kooxda tottenham oo iyadana u dagaalamaysa in sanadkan ay ka mid noqoto afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka premier leaga manchester unitedna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee braton haf albion horyaalka siriagana torino iyo napoli ayaa isku aadan sosole iyo danesa wada ciyaaraya lazi iyo samdoria ayaa isku aadan laliigaha dalka sbain oo real madrid ay ku guuleysatana barcelona iyo real batis a wada ciyaari doona saltavigo iyo deportivo cadis iyo ilcha iyo sidoo kale atlatico bilbow iyo valencia markana dhegeystayaal dhinacii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso nasteexa indho
bogayga kugu sidan haddaanan samiriyo duulqad kugu sabin haddaanan sadrigiyo bogayga kugu sidan haddaanan salawiyo saluuka jirin haddaana saxaro samaan kula rabin haddaana sayidiyo sayidiyo suldanka adhigin haddaana sayidiyo sayidiyo suldanka adhigin haddaana salawiyo saluu ka jirin ka jirin haddaana saxaro samaan kula rabin sayidiyo suldanka adhigin haddana sayidiyo sayidiyo suldanka adhigin allah ina seejino jacayl keenii sugeeye rabbiba ina seejino jacayl keenii sugeeye haddaynan sabab la iman haddaynan aynaanaynan sabab la iman miyada noqon laysaygahiga miyan noqon lasadkaaga miyada noqon laysaygahiga miyan noqon lasadkaaga haddaanad sabaniyo sannadda ii dhixin haddaanad surmi iyo sahana ii gelin haddaanad sabaniyo sannadda ii dhixin hadanad sidan oo cashaqa soryain hadanad ii sabin
codkaasi baxsan ee nasteexa indho ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
hadanad sidan oo cashaqa soryain hadanad ii sabin sidaan sabiyahay hadanad ii sabin ii sabin sidaan sabiyahay allah ina seejino jacayl keenii sugeeye rabbiba ina seejino jacayl keenii sugeeye haddaynan sabab la iman haddaynan aynaan aynaan sabab la iman miyaada noqon laysayga iga